galab wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba dowladda soomaaliya ayaa maanta dhagax dhigtay xarun cusub oo ay yeelan doonto waaxda socdaalka iyo jinsiyaduhu warbixintan waxaa muqdisho inooga soo diray wariyaheenna xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste
ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali khayre ayaa maanta dhagax dhigay xarun cusub oo ay ku shaqayn doonto hay-adda hoggaanka socdaalka iyo jinsiyadaha munaasabadda dhagax dhiggan ayaa waxaa ka soo qayb galay agaasimaha guud ee hoggaanka socdaalka iyo jinsiyadaha soomaaliya guddoomiyaha gobolka banaadir wasiiro iyo xildhibaano ka tirsan baarlamanka soomaaliya waxaana hawshan dhagax dhigga kadib ugu horrayn saxaafadda la hadlay agaasimaha guud ee hoggaanka socdaalka iyo jinsiyadaha soomaaliya maxamed aadan koofi xaruntii ugu horraysay ee hay-adda socdaalka iyo jinsiyaddu ay ku yeelanayso magaalada muqdisho oo iyadu ay leedahay kana kooban dhul ay hay-addu leedahay iyo dhismo iyadu ay leedahay goobta laga dhisayo xarunta cusub ee hay-adda socdaalka iyo jinsiyadaha ayaa waxaa bixisay maamulka gobolka banaadir waxaana guddoomiyaha gobolka banaadir yuusuf xuseen jimcaale uu sheegay in dhulkani ay ku wareejiyeen hoggaanka socdaalka ay u arkeen mid lagu xallin karo furista waddada isku xirta gurigii hore shaqaalaha ilaa isgoyska kaasa balballaare oo iminka u xayiran hoggaanka socdaalka iyo jinsiyadaha oo xaruntooda ku-meelgaarka ayay halkaasi ku taallo waxaan rabnaa waddadii aan dhisnay oo lacagtaan ku bixinnay inay shacabku ay ku adeegtaan oo laga bilaabo maantaba in maaragtay loo fududeeyo dhismahana waxaan leenahay in beriddaba dhagaxa waa dhigna maanta ee dhismuhu ay bilowdo ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali khayre ayaa ugu dambayntii tilmaamay in dhagax dhigga dhismahan cusub ee loo samaynayo hoggaanka socdaalka iyo jinsiyadaha ay qayb ka tahay horumarka dalka islamarkaana ay xoojinayso tayada laanta socdaalka waxaana uu maamulka gobolka banaadir uga mahad celiyey wareejinta dhulkan ay ku wareejiyeen hoggaanka socdaalka iyo jinsiyadaha waxaa la ii sheegay inay tahay markii ugu horraysay taariikhda oo ay hay-adda socdaalka iyo jinsaduhu iyo jinsiyaduhu yeelato xarun weyn oo laga maamulo in maamulkeeda iyo gobolka banaadir oonu mahad celinayna bixinta dhulka ay bixiyaan ay ka wada shaqeeyaan in xarun la helo waxay idin tusaysaa dalkan inuu noqday dal hore u socda waa muhiim dhulka gobolka banaadir in looga faa'iidaysto sida ugu fiican oo shacabka loogu adeegi karo goobtan lagu dhagax dhigay dhismaha cusub ee hoggaanka socdaalka iyo jinsiyadaha ayaa ku taalla degmada waaberi waxaanay cirifka ku haysaa garoonka diyaaradaha magaalada muqdisho dhulkan ay dowladda hoose ee muqdisho ku wareejisay hoggaanka socdaalka iyo jinsiyadaha ayaa waxaa horay looga raray qoysas soomaaliyeed oo degganaa muddo ka badan labaatan sano xasan kaafi qoyste v o a muqdisho